waxaad moodaa in ay u baahan yihiin dadka deegaanka guriceel ama gulguduud inay u arkaan war horta dagaalka guriceel ayaa ka mas-uula yaa shidaya xaggee inooga yimid waxaa loo baahan yahay horta in la xisaabtamo anugu waxaan leeyahay dagaalka guriceel waxa uu inooga yimid muqdishow oo laga soo xawilay waxaana arintaa mas-uuliyaddeeda qaadaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud saa marka aan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka soo degay degmada dhuusamareed isagoo wafdi lixaad la wata ayuu dhuusamareeb yimid marka uu dhuusamareeb imaanayana waxaa dhacaya dagaal ba-an oo ka dhacaya guriceel halka oo ay ku hoobanayeen dadka ku nool degmada guriceel hadduu ciidan ahaa hadduu culamo lahaa hadduu caruur lahaa hadduu lahaa dad waayeel ah waxaa ka dhacayay dagaal aad u foolxun halkii uu ka tacasiyeyn lahaa dagaalka ama uu joojin lahaa oo ahaa shakhsigii mas-uuliyaddaa lahaa oo u baaqan lahaa waxa uu khudbadiisu ku ballaabay shirku wuxuu ka bilaabanayaa doorashada gobolka galguduud degmada cadaado taasi waxay ku muujinaysaa in madaxweynuhu wax dana aanu ka lahayn dhimashada iyo burburka ka dhacaya guriceel ee uu danaynayo shirka ka dhacaya cadaado maxaa koosgaraynaya in madaxweynuhu caynka u dhaqmo waxaa la yidhi haddaan ciyaar wax ku jirin habeenkii maxaa loo tumaa waxa uu u diyaarsan yahay in uu gobolka galgaduud ka dhiso dowlad uu madax ka yahay nin ka soo jeeda dam jadiid oo isagu a xisbiga uu ka tirsan yahay dam jadiid taa waxaan leeyahay markaa xasan waxaa la gudboon ma ma in uu urur isagu ka tirsan yahay dhismihiisa isku howlo ayaa la eg mise amniga deegaanka gobolka galuud baa la eg taa waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax badan baa iska daba marsan dadka galgaduudna wuu garan karaa wacyigu maanta meesha uu marayo sidaa awgeed tanaasul badan baana waxaanu ka bixin doonaa dagaalada galgaduud ka dhacaya
cawl waxaad sheegtay in madaxweynuhu markuu yimid dhuusamareeb uu sheegay in shurka ka dhacayo cadaado madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka isagaa xukuma guud ahaan dalka soomaaliya miyuusan ku dhawaaqi karin oo oran karin gogoshu waxay taallaa cadaado ama waxay taallaa meheblay miyuusan awood u lehayn inuu dhaha taas awood wuu u leeyahay awood wuu u leeyahay waana muhimada uu leeyahay madaxweyne weeye laakiin waxaa ka sokeeya horta marka uu amrayo shirku inuu dhacayo maxaa hoos yiilay isaga waxaa hoos yiilay dagaal dhan oo degmo dhan ay ku rogmanayso mana ahayn meel looga hadlo maamul dhismihii iyo waxqabad iyo looga hadlo ma ahayn waa meel u baahan dhiig joojin iyo in la damiyo dhibka ka dhacaya degmada gurceel sidaa awgeed madaxweynuhu waxa uu ka doorbaday inuu dhiiggaa joojiyo inuu degmada maamul ku dhawaaqo gobolka uu yeelan doono taa markaan leeyahay taa markaan leeyahay sharcigu wuxuu qeexayaa waxaa maamul goboleed noqon kara laba degmo iyo wixii ka badan mana ahan in dadka bini aadamka lagu jaha wareeriyo ama dadka loo sheego waxaan shaqayn karayn waxaanu ognahay gobolka galguduud marka lasoo qaado gobolka mudug oo hadalka lagu lifaaqayaah waa wa degmo ay iswada degan yihiin galmudug iyo puntland waa gobol ay wada degan yihiin galmudug iyo puntland labaduba waa laba maamul mudugna ma qaybsanto oo uma qaybsanto laba mudug hal mudug bay noqotaa laba maamul bay ka tirsan tahay waa in la qeexaa horta danta laga leeyahay mudug marka ugu horeysa waa in la qeexo mudug danta laga leeyahay yaa ka masuula xaggay u go-i kadhaa yaa hadda ka taliya ma ahan dadka in la lumiyo sidaa awgeed waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud waxa uu doonayaa dan khaasa oo isagu leeyahay inuu ku hogaamiyo mudug iyo galguduud halkaas oo ka bilaaban doonaan dagaal sokeeye oo faraha looga gubto oo uu ka abuurayo xasan sheekh maxamed waxaa jira warar sheegaya oo ay bulshadu isla dhex marayso oranaya madaxweynuhu waxau wadaa inuu shaksiga uu ka dhigi lahaa madaxweynaha galguduud iyo weliba koonfurta mudug shaksigaasoo su sheegay sida la sheegay ah cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa wasiirka hore amniga kana mid ahaa wasiiradii dhowaan ay diideen golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka arrintaasi ra'yi ahaantaada maxay kula muuqataa
waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay wallaahi arrintaasi waa hadda aad iyo aad bay saxaafadda ugu dhex jirtaa cabdikariim xuseen guuleed waa shaksigii horay isagu isoga casilay shaqadii uu ka hayay ee dowladda dhexe taas oo uu awoodi kari waayo inuu wado bacdamaa uu gudan waayey xilkii iyo waajibkii dowladda dhexe ku lahaa in iminka loo soo xawilo gobolada dhexe loo soo xawilo galguduud iyo gobolada dhexe waxay iigu muuqataa ma ahan cabdikariin in loo wado shaksiyad shaksi ahaan inuu xil iyo mas-uuliyad halkan ka hanto ee waxaa loo jeedaa xasan wuxuu ka tirsan yahay xisbi la yidhaahdo dam jadiid si oo madaxweynuhu ka tirsan yahay sidaa awgeed waxaa la doonayaa xisbiga dam jadiid dhammaan soomaaliya in mas-uuliyadiisa loo dhiibo oo uu wakiil uga noqdo gobolada galgaduud sidaasay ku beesgarsan tahay sababta xilka loogu raadinaya maanta